habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha saddex tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dot com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida lacago la beddelayo oo kenya oo mashaakilaad ka abuuray meelo ka mida gobollada soomaalida ee waqooyi bari kenya wakhtigii lacagtan kunkunka loo qabta lama gaarin haddana axradan xeerayahan qaxootiga sida khaasatan xayaardheere jaan bay noqotay lacagtii kunka shilin kenya waa la qaadan waa la kala adeegan la'yahay marka wakhtigeedii lama gaarin dadka marka lacagta iyadan aad diidi hayo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno doorashooyinka laga wado inay soomaaliya ka dhacaan marka la gaaro sannadka labada kun iyo labaatanka waxay saleexday oo lagu heshiiyey inaan mar damba forbon jafaas lagu noqonaynin sababtaan loogu noqonayna waxaa ciladihii doorashadaas ka dhacday nimankii xeerkaa inay ka heshiiyaa la rabay ilaa doorashadu cirka ka dhic maysa xalayba waa inay boosaaso ka dhacdo oo inay garooba ka dhacdo oo waa inay gaarkaxyo ka dhacdo oo waa inay baydhabo ka dhacdo horta waxaa u muuqataa dood kasta meel kastoo laga hadalhayo in lama soconayso doorasha ma dhacayso deetana forbonsaas kadib loogu dhooco
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda eliot angel ayaa balwo ama amar u diray wakiilka gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha dib heshiisiinta afghanistan salmay khaliilisaad si uu u markhaati furo dhegaysi ay guddigu qabanayaan sagaaliyo tobanka bishan hogaamiyaha guddigan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa khamiisii waxa uu soo saaray qoraal uu ku cambaareynayo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeye isagoo sheegay inuu si cad u diiday in khaliilisaad horyimaada guddi hoosaadka aqalka koongareeska ee arrimaha dibadda isagoo xusay inuu marar badan iska dhiga tira codsiyo dhowr ah oo ay u direen si guddiga uu uga warsiiyo qorshaha nabadda ee afghanistan horaantii toddobaadkan ayaa madaxweyne trump wuxuu baajiyey wadahadallo nabadeed oo uu la yeelan lahaa daalibaan taasoo uu khaliilisaad ka shaqaynaya ku dhowaad sanad trump wuxuu soo dhigay bartiisa twitterka inuu qorsheynayo inuu la kulmo madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo hogaamiyeyaal ka mida daalibaanta afghanistan
maraykanka ayaa sii deynaya malaayiin dollar oo kaalmo ah oo la siinayo milatariga ukrain saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa khamiistii xaqiijisay in la sii daayay laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo ah kaalmo ay bixinayso wasaaradda gaashaandhigu iyo boqol iyo koob iyo afartan milyan oo dollar oo kale oo ah kaalmo maaliyadeed oo iyadana bixinayso wasaaradda arrimaha dibadda arrintan ayaa imanaysa wax yar uun ka hor uun xilli ay ahayd in sharci dejinta ay maamulka uga digaan dib u dhaca xubnaha sharci dejinta ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa ku wareersanaa dib u dhacyada isdaba jooga ee diritaanka kaalmada yukrain oo loogula hirdamayo kooxaha gooniyogoosadka ah ee ruushka uu baritaaro arrintaasi oo salka ku haysa gudagalkii ruushka ee krimiya ee sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii shiinaha ayaa sheegay inay qaadayaan khidmad lacageed ay horay ugu soo rogeen waxyaabaha maraykanka uga yimaada sida digirta hilibka doofaarka iyo waxyaabo kale oo beeraha maraykanka ka soo go'a taasi oo aan weli la shaacin waxaase ay tani caddayn u tahay inuu soo yaraanayo xiisada u dhexaysa labada dal inta aanu furmin wadahadallada dhanka khidmadaha iyo canshuuraha ku saabsan ee labada dal ay yeelanayaan bisha dambe warkan ayaa waxaa jimcaha maanta ah werisay wakaaladda wararka ee shiinaha ee shinjua waxaana ay tani ugu dambeysay dhowr tallaabo oo isku xigxiga oo muujinaya isku soo dhowaanshiya labada wadan ee dunida ugu horeeya dhinaca ganacsiga ah khamiistii ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda ganacsiga shiinuhu waxa uu sheegay in shiinuhu doonayo inay soo iibsadaan walxaha ay soo saaraan beeraha maraykanka sidoo kale waxa uu xusay in labada wadan maraykanka iyo shiinaha ay abuuri doonaan xaalad isku soo dhowaanshiyo ah ka hor wadahadallada ganacsi ee washington ka dhici doona
madaarka weyn ee hitrow ee ku yaalla magaalada london ayaa maanta si caadi ah u shaqaynaya iyadoo qolyaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha isbeddelka cimiladu xataa ay sheegeen inay carqaladayn doonaan iyaga oo meel ku dhow ku duulin doona diyaaradaha yaryar ee loo yaqaano droonka qolyahan oo la baxay hakinta hitrow ayaa qorsheeyey inay hakiyaan diyaaradaha ka duulaya madaarka iyaga oo droniska ku duulin doona meel u jirta shan kilomitir madaarka ujeeddada ururkan ayaa ah inay dowladda ku khasbaan in si weyn loo dhimo qiiqa kaarboonka ah laakiin wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegtay inay duulimaadyada diyaaraduhu ay cadi u socdeen mareegta warbaahinta madaarka ayaa lagu daabacay in howlahooda dhambada diyaaradaha ka duula kana soo degaan ay caadi tahay laba qof ayaa maanta loo xidhay dibadbaxyadan halka khamiistiina shan qof la xidhay saraakiisha madaarka ayaa dibadbaxa loo isticmaalayo daroonada ku tilmaamay mas-uuliyad darro iyagoo oo sheegay inay khatar gelin karaan dadka rakaabka ah iyo shaqaalaha madaarkaba waxaanay sheegeen in khalkhal in la geliyo kumanaanka kun ee isticmaalaya madaarka aanay jawaabtu ahayn
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa horaantii bishii juun ee sanadkan ku dhawaaqay in lacagta wadankaasi gaar ahaana kunka shilin ee kenya la bedeli doono lacagta cusubna lagu bedeli doono si loola dagaalamo musuq maasuqa iyo lacagaha been abuurka ah dadka reer kenya ayaa loo qabtay in lacagta kunka shilin ah ay haystaan ay bangiyada ku celiyaan kowda bishan oktoobar soo socta laakiin iyadoo aanba la gaarin wakhtigaasi ayaa lacagtani ay dhibaata ku abuurtay suuqyada xeryaha qaxootiga iyo gobolka waqooyi bare ee soomaalida kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixin nooga soo diray halkaas isticmaalka lacagta xaanshida kunka shilne dalkani kenya waxa uu si toosa u joogsan doonaa kowda bisha oktoobar ee fooda nagu soo hayso kadib markii dowladda dalkani kenya ay shaacisay in isbeddel ay ku sameynayso astaanta guud ee lacagta dalkani kenya iyo weliba lacagta kunka shilno ay sheegtay in lasoo xareeyo wasaaradda maaliyadda dalkani kenya ayaa horaantii sanadkani waxay bilowday inay samayso lacag cusub taasoo ka koobneyd boqol shilin laba boqol ilaa iyo shan boqol ilaa iyo kun shilin taasooy dhammaantood sheegtay in si tartiib tartiiba dadku ay usoo xareyn doonaan waxayna ku amartay shacabka dalkani kenya ku nool lacagta kunka shilna in kowda bisha oktoobar ay tahay isticmaalkeeda marka ugu dambeyso gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo inta badan aan lahayn bangiyo culeys fara badan ayaa ganacsatada ka haysto lacagahooduna waxay noqonayaan kuwa haatan aysan soo gelbin karin cabsiyo fara badan oo ay ka qabaan dowladda dhexe halka dadka qaarna aysan wax badanba ka ogeen wareegtooyinkaasi dowladda dhexe ka soo baxaya lacagahaasina xilli walbaay ka noqon karaan xaanshimo
baabuurkii ma ogolo shidaalkii ma ogolo raashinka laguma gadanayo imbeesa laguma shubayo arrinta horta dhibaato xoog leh haysaa dowladda waxay xirtay lacagtii horena waa joojisay lacag kaash oo kalena ma ay keenin marka arrintaas dhibaato xoog leh dadweynaha ku haysaa waxaana ka fognay bangiyada inta badan way naga fogyihin qofkii kaash qaatana waa la qabanaya hataa xagareer haddaad aaddo oo xagareer ka tagto dhadhaab aaddo dhexdaada lagu qato boqol kun deekeenta laleeyahy nuur barre oo ka mid a waxgaradka deegaanka faafi ahna mudanihii hore deegaankaasi faafi laga soo dooran jiray ayaa v o eda kala hadlaya culayska faraha badan ee shacabka deegaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku hayaan dadka deegaanka iyo weliba ganacsatada ilaa iyo haatan aaminsanin lacagtaasi aan la isticmaali karin wakhtigii dowladdu ay qabateen ilaa iyo haatan aan la gaarin wakhtigii lacagtan kunkunka loo qabtay lama gaarin haddana axradan xeerayahan qaxootiga sida khaasatan xayardheere jaan bay noqotay lacagtii kunka shilin kenya waa la qaadan waa la kala adeegan laayahay marka wakhtigeeda lama gaarin dadka marka lacagta iyadana diidi hayo ilii taarikh labaatan ilaa taarikh soddon la gaaro lacag maalintii u dambaysay lacagta hala kala qaato hala kala adeegto ninka dukaanka lahow lacagta ha ku soo gasho adeego wax alaabtaada gad sokorta gad bariiska gad booshada ku gad lacagta kunka shilin ma xirnee wakhtigii dowladda ay u gaartay horteeda ninka xiro ninkaa wuxuu ekaana nin dambiile eh lacagta hala kala qaato lacagta hala kala qaato hala kala adeegto sidaas ayaan leenahay laamaha ammaanka iyo shacabku ka cabanayaan oo ay sheegayaan in lacagahaasi xilliyada ay shacabku doonayeen in bangiyada ay geystaan ay baaritaana ay ku sameeyaan kadibna ay qabqabtaan iyagoo ku eedeeyay in lacagahaasi yihiin lacaga badan soomaali fara badanna ilaayo haatan lacagahood waxay dhigtaan guryahooda halka qaarkoodna dhulka hoostiisa ay ku xabaalan jireen bangiyana ay u ahayd haatanna culayskii ugu faraha badna ayaa lacagahaasi ka haysto dad fara badan oo reeguuraha oo dhulka miyiga degan oo lacagahaasi ilaayo haatan u haysta inay socon doonaan balse xog fara badan aana ka haynin dowladda waxaanu sheegaynaa ninka laba milyan ma ee boqol milyan buu shaqaysan karaa ka badan buu shaqaysan karaa kenya waa shaaki- waa sh- taajiriin dad hataa trilyan ku dhow baa jira annaga laakiin dadka boqooyi bari saddex boqol afar boqol hataa waa yeelan karnaa ma aragtay waan shaqaysan karnaa in marka lacagtiisii dembi looga dhigo waa khalad arrintaas waa khalad aad iyo aad u weyn dowladdana taa kama mudnin arrintaas dowladda kama mudnin waxaan isku ogeyn qori iyo wax sharci darre ah la raadiyo ma garanayno marka lacagta loo bedelay marka qori inay noqoto oo dadka lu- lagu qabto sababtaan saa u leeyahay waxaa weeye hataa dhadhaab iyo xagardheer dhexdood wiil baa maalin hore lu- asagana lagu qabtay boqol kun oo shilin la garaacay lagana qaatay maxaa intay boqol kun oo shilin ka keentaa la leeyahay boqol kun ee mili- milyanaad baa yuu shaqaysan karaa dadka wuu shaqaysanaya marka lacagta in dembi laga dhigo oo da- dadka shaqaystay maaragta looga dhigo dembi oo sidii sh- eh, maaragtay ammaanka inay jerinin laga dhigo arrintaa waa qalad aad iyo aad u weyn baan leelah isku soo wadalceliyo gobolkani ma laha bangiyo ilaa iyo heer tuula ku yaala mana jiraan wakiilo bangiyada wakiilo ka oo lacagahaasi ka soo aruuriyo bangiyada gobolkanna waxay noqonayaan kuwo saxmad fara badan laga dareemayo wakhtiga lacagtaasi la sheegay in lasoo xareeyana gabagaba ayay maraysaa soomaali fara badanna ilaa iyo haatan culayskii ugu faraha badna ayaa waxau ka soo food saaray isku socodka iyo safrinta lacagahaasi rag fara badan oo lacagahaasi safrinaya ilaa iyo haatan xabsiyada dalkani kenya ayay yaalaan maxamed faarax shire v o a garisa
dhinaca kale warbixin ay soo saartay hay-adda maareynta abaaraha dalka kenya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo n d m a ayaa muujisay in laba dhibic lix milyan oo kenyaan ah ay wajahayaan gaasho n d m a ayaa sheegtay in saddex bilood ee soo socota ay gaadhi karto saddex milyan oo qof dadka kenyaata ah ee wajahi doona gaajadaasi waa kan mar kale maxamed faarax shire
abeeraha culus ee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya hoosu dhaco waxay ku keeneen iibsiga xoolaha nool ee gobolkani gobolkani waxaa ku yaala suuqa ugu weyn ee bariga ee bartamaha afrika lo-da iyo weliba xoolaha kale lagu kala bedasho wuxuuna ahaa suuq inta badan loo suuq tegi jiray dalalka daris kalaha dalkani kenya sida ethoobiya iyo soomaaliya madaxa suuqgeynta xoolaha nool ee dalkani kenya dubada cali cami oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka waramaya hoosu dhaca ballaaran ee ku yimid xoolo dhaqatada gobolkan kala iibsiga guud ee xoolaha xoolaha dabeer oo aad buu u dhacay aad buu u dhacay ari horta asaga maalimihii hore ee ciidii arraba yaa ari weliba ariga gaar aan ahayn oo meelo kale laga xisheeyo yaa xoogo beclaha ari asaga maylow wata maylow waxyar buu qaada aad buu u rabay loodii geela kasoo bexow aad buu u dhacay aad buu u dhacay aad buu u hooseeya laakiin geela asaga haddee waa abaarma karaane muraad qunsi ninkii geel qabo waalayda iyo maalmaha dhadib iyo beecooda adiga waa la iska tuurtuuran karaa laakiin beecii hore iyo beec udhow doona dadka indhendheeya ganacsiga xoolaha dalkani kenya ayaa waxay kuu sheegayaan in hoosu dhaca haatan ku yimid xoolo dhaqatada gobolkan uu yahay hoosu dhac sidoo kale saameyn ku yeeshay iibsiga xoolaha gobolkanna uu yahay gobol inta badan xuduudla dalka soomaaliya iyo dalka ethoobiya xoolihii ugu faraha badnaana la geyn jiray dalka ethoobiya iyo soomaaliya ama laga keeni jirayba sababtaasee abaarti baa raagtay sooma xoolaha intii inta laga gado waxaa la geynayay ilaa kismaayo ilaa etoobiya la geynaya etoobiya ma qabto bad intay reerway ku qaatay jabuuti geynay marka xoolihiina quwadooda ugu yaraa xooggooda aad ugu yaraa dadkii lacagta lahaana waxaad moodaa inuu ku jiro yargabasha midda kale sideeda sanadan aniga ma ihi aqoonyahan oo xagga dhaqaalaha ku xeeldheer laakiin waxaan ku dhihi karaa waddankan aan joogno kenya recession baa ka jira hoos u dhac dhaqaale ayaa ayaa jira markaa sababahaas geela awal geela u fiicnaa waddanka gudihiisana meelo badan baa lagu qalay suuqa u weyn hadda xoolaha problem wuxuu ahaa etoobiya in mooyaale geed la geey mooyaale
xilliyada noocan oo kale xoolaha beecooda hoos uu u dhaco sidoo kale waxaa jira qulqulatooyin ahli oo ka dhaca deegaanada hoose dadka reemiyigana waa inta badan waxay isku qabsadaan daaqa yar ee goobaha qaar ku soo haray iyo ayagoo isku dayaya in xoolahoodu ay noqdaan kuwa dhiig leh ayna suuq geystaan madaxda deegaanka faafi laga soo doortay xasan xalanle oo ka hadlayay munaasabad dadka looga dhaadhicinaya inay wadaagaan khayraadkooda kana hadlaya deegaanka burra ayaa sheegay in la gaaray xilligii dadka horumar la gaarsiin lahaa khayraadka yar ee haatan dadka usoo harayna uu yahay mid shacabka ku dhaqan gobolkan ay si waafiya u wada wadaagi karaan iskaashinay ka sameyn karaan kor u kaca nabadda iyagoo xoolahooduna dhiigoodu soo noqon karo
waad ogtihiin maanta waddankeenna waxa ka jiro abaaraha ka jira cid walba way la socotaa maanta waa maalinta la rabo idinka inay garab niilo noqdo meel walba waa joogtiin dhibka idinka nii haysto annagoo dhan buuna haystaa waa inaan niila qaybsanno mar walbaba taasaa waxay tusinaysaa maanta county government iyo national government oo madaxa u yahay mp-ga faafi mashmuuc cabdikariim inaan isa soo wararaacno annagoo mid ah tolkeenna aan u imaanno waxa loo qaban in loo sheego hoos u dhaca haatan dhaqaalaha ka yimid gobolkanna saameyn ku yeeshay ayaa waxa uu noqonayaa mid fajicso ku noqonaya kumanaan dad oo mar walba noloshooda ay ku tiirsaneed iibka xoolaha maxamed faarax shire v o a gaarisa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa ka digaysa cawaaqib xumo ka dhalan karta haddii waddamada dunida aysan joojin infekshanka xanuunka jadeecada oo sii faafaya gaarayna heer qayladhaan ah wariyaha v o e da liisa shalain ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jeneva waxaa noo soo jeedinaya nuur xasan nuur sannadkan oo keliya ku dhowaad saddex boqol shan iyo lixdan kun oo kiis oo cudurka jadeecada ah ayaa la diiwaan geliyey waana tiradii ugu badnayd tan iyo sannadkii labada kun iyo lixdii hay-adda w h o waxa ay sheegtay in tiradan ay saddex laab ka badan tahay tiradii sannadkii hore ee dadka uu ku dhacay cudurka jadeecada waxay hadda ka digaysaa in kiisas hor leh ay soo bixi karaan xilli afar bilood ay ka harsan tahay dhammaadka sannadkan labada kun sagaal iyo tobanka agaasimaha waaxda tallaalka iyo dawooyinka ee w h o kate o'brien ayaa sheegtay in cudurka jadeecada uu dib ugu soo labakacleeyay dunida marka laga reebo dalal ku yaala qaaradaha ameerika
dhab ahaantii dib baanu uga soo laabanaynaa xaaladaha jadeecada waana arrin runtii laga welwelo gaar ahaan caafimaadka caruurta iyo sidoo kale dhallinyarada iyo dadka waaweyn waxaa kale oo ii muuqda calaamado muujinaya inaannu isdhigannay warbixin ka soo baxday midooda yurub ayaa muujinaysa in dalalka albeniya jek republic griiga iyo ingiriiska ay lumiyeen darajada dalalka dabargooyay cudurka jadeecada hase yeeshee dalalka austriya iyo switzerland ayaa lagu daray dalalka cirib tiray cudurkan kadib markii dalalkooda laga waayay calaamadaha jadeecada lix iyo soddonkii bilood ee lasoo dhaafay kate o'brien ayaa sheegaysa in caruur badan aanan laga tallaalin jadeecada sababo kala duwan aawadood sababahaasi ayaa waxaa ka mid ah in waalidiinta qaar aysan u suuro gelin in ay tagaan xarumaha caafimaadka si ubadkooda ay u tallaalaan waxaa kale oo ay intaasi ku dartay o'brien in ka labalabaynta waalidiinta ee tallaalka caruurtooda ay door ka ciyaarto faafista cudurka jadeecada
waxaanu aragnaa in dalalka dakhligoodu uu sarreeyo ay in yar oo ka mid ihi bulshooyinkoodu ay yareeyeen tallaalka sababo la xidhiidha diin dhaqan ama waxyaabo ay aaminsan yihiin bulsho ahaan w h o ayaa dhanka kale sheegtay in dalalka ay colaadaha ka jiraan ay adag tahay in la geeyo tallaalka cudurka jadeecada
nuur xasan nuur ayaa noo soo jeedinaya warbixinta ay noo soo dirtay wariyaha v o e da liisa shalain halkaad kala socotaana waa v o e washington
iminkana kusoo dhawaada doodii gaabnayd ee falastiin axmed iimaan
hallahada dhegeystayaal waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya haaruun macruuf
lix iyo toban bilood ayaa ka dhiman xilliga uu ku egyahay muddo xileedka dowladda xilligan jirta waxaana soomaaliya loo diyaarinayaa doorasho hase yeeshee waxaan weli kala caddayn nooca doorashada ee waddanka ka dhici doonta iyo sida ay saamilayda siyaasadeed ugu heshiin doonaan waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah xaliimo ismaaciil ibraahim xaliime yaray oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka islamarkaana ka tirsan hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadda cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka daraasaadka heritage oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan hannaanka doorasho ee waddanka ka dhici karta iyo xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka jubbaland hadalkana waxaa ku horaynaysa xaliimo ismaaciil ibraahim xaliime yari oo ka jawaabaysa su'aal ku saabsan nooca doorasho ee waddanka ka dhici doonta nooca doorashada iyo habka doorashada ee noqonayso waa arrin sharci lagu soo saaro sharcigaas markii lagu soo saaraana lagu dhaqmaa laakiin doorashada sida loo hirgelinayo iyo sida loo qabanayo waa hal nooc oo aan kala duduuneyn muxuu ahaa qabashadeeda technical waxa nagu xayiran waxaa waaye oon sheegi karnaa markaas sharcigaas doorashada markaa helno inaan doorashadii noocaasaa loo qabanaa aan idhaa oo sharcigii aan shegnay annagu manihin sharci dudiyaasha waxaan nahay technical doorasho waa la qaban karaa keliya sharcigaas in waktigeeda loogu talagala la keeno dhaqaalihiina la helo oo intiisa badanna uu ballan qaadan yahay hadda dhaqaalaha waaye waad ka wareegtay laakiin waan ku soo laaban doonaa cabdirashiid khaliif doorasho Ma wareegin.
doorasho Ma nooc wareegin.
hor- horta qodob waad ku saxantaha oo sharcigii doorashada weli lama ansixin marna weydiin kartidba doorasho noocee ahaa la qabanayo iyadoon sharcigii soo bixin sharcigaas sheegayo doorashada nooca la qabanayo inta kale dadka kale mana awaala la iska wadaa La- laakiin sharcigay ku qoran tahay doorashada nooca ha lagu soo heshiiyo laakiin xalima markaad hadlaysaan guddigiina waxaad dhahdaan doorasho hal qof iyo hal cod ayaan waddan ka qabanayna shiro jaraa'id oo kala duwan baad ku sheegtay doora waa haddaanba kuleeyahay doorasho hal cod iyo hal qof ahaan ka qabanaynaa laakiin nooca doorashada ay noqonaysa oo laga qabanayo mid wadankoo dhanaa laga qabanaa ma gobol gobolaa loo qabanaa ma degma degmaa loo qabanaa ma xaafid xaafidaa loo qabanaa waxaa soo cadeynaya sharciga doorashada waaye cabdirashiid khaliif maxaa ka hirgeli kara oo suuragala markaad fiiriso xaqiiqada waddanka doorasho nooceeyaa ka dhici karta runtii muddo hore waa eh, sanad iyo webi ka badan waa guddoomiyihii baarlamaanka markaas jiray jawaari wuxuu u qoray waraaq eh, xaliimo yari iyo guddigoodu waraaq guddigoodu waraaq u qoray wuxuu weydiiyey marka eh, si doorasho qof iyo cod ay u dhacdo maxaa loo baahan yahay eh, in la sameeyo marka shuruuc ay ka hadleen in ay sheegeen in loo baahan yahay eh, dastuurka in la dhamaystiraa loo baahan yahay oo nooca doorashada lagu qeexo eh, dhaqaalo wax- waxyaabo badan oo ay taxeen markaas ayagu ay tiriyaan ay guddoomiyuhuna og tahay waxaa ugu horeeya sha- sharciga doorashooyinka Eh, sharciga doorashooyinka hadda ayadoo iyadii xukuumadda wax gudbisay waa iyadii eh, aq- aqalka sare ee aqalka baarlamaanka oo guddi shan iyo toban qofa saaray guddiga anaga waa la kulanay daraaso aan ka diyaarinay arrimaha doorashada kala doodnay marka eh, horta inay guddigu shaqeeyaan oo afarta sano shaqeeyaan aad baa loogu baahnaa ay iska diyaarsadaan waxooda laakiin eh, doorasho siday dalkaan uga dhacdo waxaa loo baahan yahay in dadka siyaasadda go-aanka ka leh oo saameeleyda siyaasadda ah inay horta ka heshiiyaan nooca doorashada dhac- nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa bal maalgoboleedyada iyo dowladdu waa kala taagan yihiin marka iyadoo siyaasadii saan u cakirin tahay inay aniga guddiga ay walaashay xaliimo ay madaxda ka tahay inay dadka rajo geliyaan waxaa uga fiican inay runta u sheegaana dhahaan markii ceeladii heshiisaa xoola biyo cabaan dadkii ku heshiin lahaa sharciga ama dejin lahaa ama hanaanka ka heshiin lahaa ee joojiya is- isqabqabsiga joojiya ama doorasho ma dhacayso haddaad saan kusii wada laakiin sharciga in la niyada loo dhiso iyadoo dadkii ceelka xoolaha biyaha keena ay isdagaalsan yihiin sharcigiina aan la iska afgarin hanaankiina la iska afgarin dastuurkiina aan la dhamaystirin Eh, halkaas waxaa ka dhici karta macnaha iyaga hadhow inay warra ku noqoto ay ku ciidoobaan baa dhici karta marka dadkaan eed ma lahan guddigaan eed ma lahan laakiin siyaasiyiinta eh, hor fadhiya in horey loo socdo macnaha taas in laga hadlana waa daruuri macnaha waaye waxaan siinayaa foosiye yuusuf xaaji aadan baarlamaanka ayaad ka tirsan tahay xisbina waad hogaamisaa ku talagalkiina muxuu yahay doorashada soo socota maxaa laydiin sheegay idinka doorashada soo socota in qaabkee loo geli doono anigu sidaan haysto ama sida aan waayadan oo dhan maaragtay arkayna ama qoraal ahaan noqotay waxay ahayd sida- inay eh, labada kun iyo toddoba iyo tobankii baydhabo lagu shiray go-aan lagu soo gaaray in doorashada proportional representation nidaamka isu dheeli jiran in maaragtay ay doorasho noqonaysa hal qof hal cod kismaayona lala tegay mar dambe kismaayona lagu abrisgarey inkastoo waxyaalo lagu sii daray ayana weli doorasho hayay dowlad goboleedyada oo ah inteedaan ka helaynaa daraasada iyadii hoos muuga dhacaysaa nambarkii hore iyo waxyaalaha inkaasa marka anigu sidaan haysto ama anaga xisbiyadaan haysano ama hadda sharciga doorashooyinka ku qoran ee draftka hadda baarlamaanka la keenay waxa weeye waa doorasho maxay ahatay proportional representation ama nidaamka isu dheeli jiran doorashadu marka waa la ogyahay say tahay waana systemka dowladaha dagaaladu ka dhacaan ugu sahlan ee ugu fudud ee doorasho haddii soomaaliya ay ku meereysato dadku ku meereystaan maxay tahay reer hebel iyo reer hebel iyo qabiil iyo four point five hore loo socon maayo anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa maybe inay dib u dhacdo dhowr bilood maybe inay ilaa labiyo toban bilood xitaa dib u dhacdo laakiin doorasho way dhici kartaa systemka la qaatana waa systemka ugu sahlan xisbiyadiina waa diyaar guddigii waa diyaar sharcigii axyaab buu jiraa kii kalena haddaa la wadaa constitutionkana kii hore inkastoo ay qasab tahay in constitutionka la dhamay kii hore ayaalla oo lagu shaqayn karaa way mid ka mida waxyaabaha hor taagnaa in la dhammaystiro hanaanka doorashada waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada jubbalandna ugu dambeysay ee doorasho maamul goboleed hadda ka dhacday xamse cabdi barre doorashadii maamul goboleedkaad qabatay laakiin haddana maadaamaad khibradaada adoo eegaya sidee ugu habboone ku dhici kartaa ama qaabkee ugu habboone ku dhici kartaa doorasho heer qarana waan jeclaan lahaa anigu inay doorasho dhacdo laga baxo nidaamkan four point five-ka axzaab loo gudbo dadku soomaaliyeed la siiyo xaq ay ku doortaan madaxdooda aad baan u jeclaan lahaa laakiin waxaan u malaynayaa aad baan isu garanaynaa xoog badan baan intana waraqan ka wada haynaa wadanka iyo sida u socdo waxa weeye guddiga doorashada walaashi xaliima madaxda ka tahay runtii xog hoos aad baan soo warhaynaa shaqo aad u balaaran ayay qabteen mayna nasanin aad iyo aad bay u dadaaleen laakiin ani waxay la tahay ilaa hadda caqabado badan baa hortaagan inay sidii la rabay waxu dhacaan oo amniga uu ku jiro arrimo siyaasadeed baa kamid ah caqabado siyaasadeed oo xoog badan hadishiid baa taabtay runtii caqabado dastuuri ah baa jira runtii oo dhib badan oo u baahan in la dhammaystiro oo qodobka toddobaatan iyo labaad ee tirada xubnaha aqalka sare uu kamid yahay oo u baahan maaragtay in in in dastuurkii lagu dhamaystiro ay u baahan tahay caqabad ka taagan tahay waxaa kamid a caqabado maaliyadeed timeka la haysto aad u yar ayaa kamid a aniga waxay la tahay sidii aan doonaynay suurtagal ma aha kulligan saan jeclayn suurtagal ma aha aad bay u adag tahay waxaanan anigu kolley aan ku talin lahaa noocay rabtaba ha noqdo laakiin in plan b oo nooca hadda guddiga doorashadu ay u dhigeen oo aan aniga u arkayo in reality inayna suurtagal ahayn waktiga intuusan inaga dhammaanin waxaa seenaan lahayd in balaan kale oo balaan b ah iyo qorshe kale oo maxaanku dhahaa intaan wax isku dhammaanin looga gudbo in la sameeyo ayaan aniga jeclaan lahaa waayo xaliima yarey haddaan ku imaado kaba soo qaad sida aad sheegtay doorasho qof iyo coda way dhacaysaa baad tidhi meeshay ka dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo waa waa arrin dambe haddii doorasho ay saas u dhacayso ma ergooyinkii baa la adeegsanaa oo la badinayo ma dadweynaa la diiwaan gelina haddii la diiwaan gelinayo qofka maxaa lagu garanaa qofka uu yahay halkee laga diiwaan gelina dhulka qaybo kamida ayaan la tegi karin bal sharax arrintaas marka ugu horeysa horta hore dadka wanaag in loo sheegaa fiican negativity in lagu dheganaado maaha wadankaana waa inuu ka gudbaa nidaamkan qabaliga oo lagu xujeynayo oo lagu haynayo oo shan boqoloo qof iyo afar boqoloo qof ay rabaan ayaga inay saas u haystaan ay ku xujeeyaan qofka soomaaliga maanta wuxuu rabaa inuu inta meel tago uu codkiisa dhiibto waana la heli karaa oo waa la dhiiban karaa ma aha in isbaaro loo dhigto isbaarada ha laga qaado dadka baarlamaanka markaan tagna uu jawaari uu noo keena uu sheegaayo waxa waaye saddex sano ka hor waa saddex sano ka hor maxaa la qabtay arrimahaas sagaalkii qodob maxaa laga qabtay in laisweydiiyaa roon kulli waa la qabtay intaan ka ahayn sharcigaas doorashooyinka arrinta nabadgelyada arrinta nabadgelyada haddii doorasho la qabto waxaa la tegaa meel kasta oo soomaaliya ka mid ah oo siyaasaduna noo musaabaxayso nabadgelyadana noo musaabaxayso maanta soomaaliya waxaan ku qiyaasi karnaa haddii aan cariirino cariirino laba milyan ilaa saddex milyan oo qof inay codkooda si xora u dhiiban karaan maxaa looga hortaagan yahay marka inay dhiibtaan waa diyaarsan tahay waa la geli karaa saamideyda siyaasaduna waxa ay ku heshiiyaan waa sharci sharciga ay ku heshiiyaan sharciga doorashooyinka oo isagana wuu socdaa la tashigiisii iyo heshiiskiisii xisbiyadaa lala shiray civil societygaa lala shiray guddigeenaa lala shiray cabdirashiida waa lala fariistay waxaa hirshabeelle gobolada kale oo dhanaa loo socdaa by octoober isagoo wadatashiga dhan lasoo geliyay waxaa lagu heshiinaya waa isaga faamideyda waxay ku heshiinaysa waa isa waa waa isaga laakiin haddii laleeyahay maya aniga lix xildhi xildhibaanaan lahaa qabiilkeyga waa inaa meeshas ay joogta ayaan doorasho la gelin iyadooba haddii la galo lixdii xildhibaan la heli karo haddana aniga aan noqda haddi inta ay taagan tahay waa arrintaas cabdicabdishiid doorasho lama geli karo waa la hortaagnaanaya beentaas iyo iyo midabxumadaasaan dadka u sheegaynaa waan jecelaha iyo ma jecli ma aha doorasho waa la geli karaa indhaha hala furo hala ogolaado in la galo Waaya- waxaa loo galaya nidaamka doorashada sidii lagu soo sheegaa loo galayaa degmo kastaa la tegaa iyadoo intaan xaalada kasii xuntaan waxaan tagnay afar iyo labaatan degmo ee soomaaliya ku taala oo mid kasta aan lugaheena ku tagnay oon soo aragnay in ka badanaa lasii heli karaa proportional representation aana la yiri sababta loo yirina waxaa wadamada oo i- nidaamka ismatalaada sababta loo yirina waxaa wadamada dagaalada kusoo ragaada oo ka baxaya oo raba inay doorasho galaan doorashada ay isticmaalaan waayo waxaa lagu heshiin karaa sharcigaas doorashooyinka sharciga doorashooyinka ha lagu soo heshiiya waa la qaban karaa laakiin banaanihii waxa la yidhaha anaka guddigeena doorashada kuma shaqaynayno hadday laakiin ay keensadaan saamileynta siyaasadda hadda anaku awal aanaan cod ku lahayn ba anaka teknikaalaanahay waayo mahadsanta waayo cabdirashiida waxaan rabay wax yar inaan kaa hormariyo foose yuusuf xaaji aadan haddiiba aan dastuurkii dib u eegistiis iyo qodobadii la ansixin lagu heshiinin s- sidee hore loogu soconaya fawziyi intaysa gelna aan ku saxa haaruun dastuurka doorashada proportional representation ee la qabanayo maanta waxba ugama jiraan waa laga maarmi karaa waxa ugu weyn waxaa waaye qofka cod bixinaa siduu yahay isagana waxaa la sameynaa diiwaangelin waxa loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo loo xayiran yahay waa sharciga doorashooyinka waa mahadsanta Wa- waayo foosiya aniga waxay ila tahay xaliimo hadalka ay tiri waa sax weeye horta plan b in la diyaariyo maba loo baahno haddii kale hore loo socon maayo doorashada hataa haddii eh, meelaha lasoo eh, eegay oo dhan laga tago lix- labada kun iyo lix iyo tobankii caasimadaha dowlad goboleedyada iyo banaadir baa lagu haddii xitaa xumaato intaasaa lagu samayn karaa hataa haddii yani nabadgelyo xumo kala timaato marka doorashadii waxay dan u tahay dalkoo dhan baa dhibaato iyo caqabad kale ku jira haddaanaan hore u soconin oon hore loo dhaqaaqin halkiibay dad badan oo cadowga soomaaliyeed ay daliilgu jirta in sortonsaas lagu jiro oo la qaybsanaado hadda waxaa igu maqaalo ah koonfur galbeed waxay ka warwarsan yihiin armakuraasida ay koob iyo lixdankii ay ka yaraataa haddii doorasha dhacdo distriktyadaasi yar waxaan qabaa hadday labaatan xisbi soo baxaan ama toban soo baxaan haddii min toban xubnood lagu daro oo koonfur galbeeda mid ay ka qayb qaataan boqol bay heli karaan xildhibaan marka waxa weeye un dadaal baa loo baahan yahay iyo farsamo system wixii lagu dhaqaajiyo laakiin haddaa cabsi uun iyo furbiya qabno oo layidhi waxbaa dhacaya waxbaa dhacaya wax horena loo socon maayo dalkana sida loo qaatay baa loo qaatay waxyaaxdaa loo goostay cid waliba ma in bay leedahay adduunka saasaynu weligeen ahaanaynaa doorbay saasa khatar bay generationada soo socda u tahay in hore looga socdaa fiican waana laga socon karaa waayo su-aal baan horta isweydiinaynaa hadda si ay dadweynuhu u fahmaan su-aalaha la isweydiinaya waxaa ka mid ah hadda hadalka xalimayeeri cabdirashiid aan su-aasha weydiinaya hadalka xalimayeeri waxaa ku jirtay laba milyan haddii la helo labada milyana codaynaysa marka su-aasha dadku isweydiinaya waxa weeyaan haddii lagu soo gelayo baarlamaankii nidaam xisbiye ah oo xisbigaba taageerada ama kuraasta uu helayo inta code uu helo ay tahay degaanadu way kala cod badanayaan sababtoo a degaanana ma xasiloona oo lama tegi karo oo gobolka jubbada dhexe oo dhan dhammaantiis al-shabaab baa haysta marka jubbada dhexe iyo koonfurta soomaaliya iyo puntland inay dadka ka codaynaya isku mid noqon maayaan marka su-aali waa taas cabdirashiid aan ku weydiinaya su-aasha labaad sidee looga dadka baarlamaan ka soo galaya ama matalaya somalilan sidee loogu codaynaa horta eh, hanaanka ay walaalahay xaliimo iyo eh, xildhibaanada eh, eh, fawsi ay ay carabka ku- ku adkeeyeen oo macnaha ay u bixiyeen maxaa la yidhahdaa eh, proportional representation eh, anagu had daraasaan qornay doorashooyinka soomaaliya ku habloon ka qornay eh, kaas waxaan u bixinay baydhabo proposal baan u bixinay ama soo jeedintii baydhabo lasoo bandhigay hanaan xun ma ahan waa fiican yahay haddii hadda soomaaliya hanaankaas ay lagu heshiiyey in lagu codeeyo hanaan xun maahan waa hanaan fiican meelena waa ku culaysa waa ka leeleeyahay laakiin isku soo duuduub wax wax yar sharaxa wax yar sharax cabdir- cabdirashiid oo si kooban u sharax doorashada aa qortay oo guddiga doorashada aadan waxba ka weydiinin meeshaa marayna oo sagaalkii su-aalooda saddex sano aa kusoo noqonaysid daraasadaas maxay ma- ma- see u noqon kartaa daraasad oo oo oo muxuu ahay runta sheegaysa waayo xalima waxay ku kaada cabdirashiid oo bal sharax wax yar marka hore inaa imaajin xafiiska aan waxa dhan kuu sheego sagaalkii su-aalood oo saddex sano ka hor saddex sano waa shaqaynay waa ka digni su-aalahan waa lagu soo celcelinaa marka Wa- waayo cabdirashiid aan siino mero xaliima waa mahadsan tahay Ee, horta garowa hotel A la- hotel a la yirahdaa kugu isma imaa baan ku yidhi xafiiska io imaa waxaan oo dhan waa kuu sheegaynaa xalima wax yar u kaadi Dhalinyaro shacab xalima xalima wax sug walaal een, cabdirashiid sii waqti ha kuu jawaabeen Ha- ha marka waa sagaalkii qodoba aad tirid ee, jawaari uu i weydiiyey hadda waxaa tiri hal xaba ma ahane maxaa la yidhaha inta kale waa dhamaystirnay waxaa kamid ahaa sharciga doorashooyinka ka mid ahaa ee, hadda diyaar maahan dhamaystirka dastuurka ka mid ahaa diyaar maahan sharciga muwaadinka ka mid ahaa lama ansixin sharciga xisbiyada waxbaa ka bilowan laakiin aqalka sare in la geeyey inka lama hubo sharciga warbaahinta ka mid ahaa sharciga isgaarsiinta ka mid ahaa sharciga dhismaha ee, guddiga dagaalka musuqmaasuqa ka mid ahaa inuu kaas dhamaystirmay in kalama aqal calaa kulli xaal aniga horta halkaan aad soo jeediseen isagaaba ku bilownay waxaan yidhi waa fiican yahay haddii la qaadanayo lakin abaayo barabolooyinka jira waxaa waaye horta nimankii siyaasadda gacanta ku hayayey baan isku waafaqsanayn macnaha madaxweynaha soomaaliya yaa dooran doona ma labada aqal baa dooran doona mise waxaa dooran doona shacabka soomaaliyeed baan hadda la kala aqoon midda labaad waxaa waaye jubbal puntland waxay tiri anagu ma aaminsanin warkii macnaha oo ay caddeeyeen iyo hanaankan doorashadan iyo inay kasoo horseedaan bay caddaysteen jubbaland hadda macnaha way caddaysteen kasoo qaad haddii marka ay hamnaanka hadda aada sheegaysaan aysan puntland iyo jubbaland on board ahayn horta macnaha ma doorasho dadka intiisa kale somaliland aan gacanta lagu hayn dhulkii tuulooyinka iyo degmooyinka iyo meelahaasna ay shabaabka iska dhex muraasayaan galmudugna sidii waa hadda waa furfuran tahay sidii saacad oo maxaa la dhahaa ee, maxaa la dhahaa swiss clock baa loo furfuray hadda waa furfuran tahay oo dowlad uma dhisna haddana marka saamileydii siyaasaddu aysan isku imaan oo dhahan hab madaxweynaha waxaa dooran doona shacabka oo madaxweynaha waxaa dooran doona baarlamaanka labada aqal oo maxaa la yidhahdaa xisbiyaal ee, doorashada lagu galayaa liis xiran ama liis furan haddaan laga heshiin doorasho in laga hadlo waxaa waaye salaad aan waqtigeed la gaarno laga adimay waayahay een, eh, xamsa waan ku imanaa laakiin eh, xalimo haddaad u jawaabaysa si kooban ha si kooban waa u jawaabaa horta in maanta dhan lagu noqdo siyaasadda haddaan laga heshiin saamileeda heshiiska lagu heshiinayo waa sharciga shaqadiisiyaana socota guddi dhanaa loo saaray inay kusoo heshiiyaan inay goboladii tagaan inay dadkii oo dhan soo wareegtaan sida ay noqonayso doorashadeena in lagu soo heshiiyo iyagagaraysan wixii laga bedelaana laga bedelo wixii lagu daraana waa intaas waxa maanta dhana loo kooba laba kun iyo toddoba iyo tobankii madashii jirtay waxay saleexday oo lagu heshiiyey inaan mar dambe four bontifaas lagu noqonaynin sababtaan loogu noqonayn waxaa waa ciladihii doorashadaas ka dhacday iyo dhibaatadii dhacday waa la arkay waxaa hadda loo soo cusboonaysiiyaa sidee haddaan kaaga jawaabo een- een harun ee dadka meelaha maqan aan codeynaynin sidee lagu yeelayaa een- een somaliland waa ina special arrangement loo keenaa sidii markii horeba loo keenayo ilaa dastuurka referendum laga sameeyo ilaa dowladda Som- een, soomaaliya iyo somaliland ay wada hadlaan ay wada fadhiistaan ay meel wada dhigtaan waa wax cad oo halkaas yaal oo ma inkiri karin oo oo jira maantana inta soomaali soo istaagto somalilandna halkaas taagan doorasho lama qabanayo ilaa arrinta somaliland la xaliyana war soconaa inaysan ahayn waa la ogyahay oo ummada dhanaa joogo oo rabo inay isdoortaan nidaamna samaystaan waaya waaya waaya su-aalaan ku weydiiya marka su-aalaan ku weydiiya marka su-aalaan ku weydiiya marka Ayay weydiin.
si koobanna igu Mm.
jawaab xamsa u tegaya markaas haddii xaalad gaara ay ku soo galaan dadka matalaya somalilan waxaa isugu imanaya baarlamaanka dad laba siyaabood oo laba haboo kala duwan oo doorasho eh, qaabkay doona haatee ku yimid ayaa isugu imanaya baarlamaanka soo saas ma maya maya ma aha ma aha ma aha liiskay soo gelayaan laba xisbigan la dhaho muxuu ahaayeeto xidig waxaa soo gelaya qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan meeshay joogaan xisbi hadda fawzihii xisbigay ka tahay een, een, guddoomiye waana qof somaliland ku abtirsada xisbigeeda doorashuu gelaya soomaaliya oo dhan waa inay ku jiraan liiskeeda not only somaliland not only somali muxuu ahay qoryooley iyo bilaaja carab waa soomaaliya oo dhanaa ku jiraysa waa la tirinaa xeer aan ka soo baxaa laakiin heshiisaa loo baahan yahay waa la qabaa cabdirashiid in heshiis loo baahan yahay laakiin heshiiska sida u dhigaayo uu complicated uga dhigaayo ma aha heshiisku waa sharci doorasho oo heshiis lagu yahay inuu loo soo baxo waayo waad mahadsantahay xamsaan siinaya xamse dooda waad ka maqnayd eh, maxaa kaaga baxay noloshii laba kun iyo toban iyo lix waxa ugu yar ee lagu heshiiyey ee ugu dhibka yar ee aan ee annaga xataa meesha lamiga noo noqon karaa bal waxaan qabanay haddaan soomaali nahay waxay ahayd bal muddo laba sano gudahooda in xildhibaan kasta uu xisbi ka mid noqdo waxaan ognahay inaysan taas yar xataa lo aada yar inaysan dhicin waxa iga baxay aniga ee weli inaan aad iyo aad aan de wax iyo aan wada jeclayno inaan aad uga hadlayno laakiin haddii walaalow uusan sharcigii doorashadu diyaar ahayn haddaan siyaasadii heshiis laga hayn haddaan dhaqaale jirin ilaa hadda gacanta lagu hayo haddii registrationkii oo voter registrationka aan la samayn haddii xisbiyadii siyaasaddu tiim in badan ay magac u yihiin oo aysan maaragtay taasay tahay haddana intooda badan boqol kiiba sagaashan ama boqol kiiba kasii badan sagaashan xasan sagaashan iyo toddoba sagaashan sideed ay caasimada keliya un ka jiraan oo aysan carigii kale waxba ka jirin waxa weeye doorashada one man ama one vote ama hal qof iyo cod ah ee aan qaban karno muddo hal sano gudahood ama hal sano ka yarna aan ama hal sano hal sano oo aan haysano doorashada aan qaban karno kulley aniga cabsi badan baa iga haysa waxaan marka aniga aan aan aan aad u adkeynayaa guddigan doorashada guddiga qaranka guddiga madaxa banaan ee doorashada qara doorashooyinka qaranku way dadaaleen technically wax badan bay ka shaqeeyeen laakiin duruufo iyo mashaakilaad badan oo oo jira ayaa jira oo ayaga aan ku xidhnayn oo ay tahay soomaalida inay si guud u xalisato marka ayagana iyaysan culays ayaga aysan ahayn oon ayaga xaggooda ka imanayaan ayaga la saarin iyo eeb ayaguna iyaysan tii ay dhahaan doorashaan qabanaynaa haddana berri ayayna dadka soomaaliyeed disappoint noqonin oo maaragtay waxayna qaban karin busha laga aysan iskaga rabin anigu waxaan ku talinayaa realityga inaan usoo laabano oo guddiga doorashadu ay madaxda ay waajahaan oo ay dhahaan annaga waxan iyo waxan iyo waxanaa lanaga rabay laakiin arrimahan kale ee annaga aan naqusaynin waxa waaye waa in ay soo dhamaystirmaan marka inay halkaas la joogo ayaa ila fiican dadkana loo sheego wax caabisada ka fog oo saxa oo aan dhahno intaana waan qabsanay intaana waa wa waa noo dhiman tahay hadda marka aniga waxaan aan mar kale ku celinayaa meel fiican baan maraynaa laakiin malaha waxay ku fiicnay meeshan aan hadda marayno dawladdan hadda dhisan xilligii ay bilaabanayso malaha meeshan oo kale haddaan mari lahayn waan qiyaasan lahayn ama waan mitinin lahayn inaynu aynu qabsanayno doorasho qof iyo cod ah laakiin hadda final baan taagannahay oo oo oo termigii dhannaa oo hal sanad ayaa ayaa dhiman marka waxay la tahay ayadoo intaasoo dhan dhiman tahay haddaan ku adkaysano doorasho hal coda iyo iyo iyo hal qof aan qabanaynaa waxaa laga yaabaa inaynu aynu isxafariyeyno aniga saas ay la tahay waayo aad baad umaadsantahay foosi aadaan ku siinayaa doodii horena wax waad kaga noqon kartaa laakiin su-aal baan rabay inaad iyadana ka jawaabto arrinta xisbiyada maxaa laga yeelayaa xisbiyadu tiradooda aaday u badan tahay horta waad mahadsan tahay haaron xisbiyada waan usoo noqonayaa taa horaan rabaa wax yar inaan ka ihaahdo horta waxaa u muuqataa dood kasta meel kastoo laga hadalhayo in ma soconayso doorasha ma dhacayso deetana four point five kadib loogu loogu dhooco four point fiveka naftiisa cadaalad xumaa jirta la saddex iyo toban qabiil oo soomaaliyeed baarlamaanka kuma jiraan kuma jiraan sababtoo ah waa waa lagnoorgareeyey in badanna waa runtii waa laga noorgareeyey anigu kamid baan aha dadkii noorgareeyey in lagu daro doorashadii dawey way socon weyde waxaa la samayn karaa waa inta horta isdiidan toban qof kama badna madaxda soomaaliyeed oo isdiidan soomaaliya ma dagaalsana wax laysku hayaana ma jiro dadkan waa dad fiican boqolkii toddobaatan waa dhalinyaro boqolkii shan iyo lixdan waa haween dadkaasoo dhan waa dulmanayaal marka wadanku xaq baa dadku leeyahay xuquuq badan oo bani-aadamnimaa lagu tumanayaa waxaa weeye doorashadan dalkan indhahay isra saacadooda jabinaysa in hore loo socdo wey afghanistan boqolkii toddobaatan iyadoo la haystaan ka doorasha ka dhacday liberia caasimada keliya jirta doorasha ka dhacda waa la samayn karaa waanay fudu tahay sharcigaasay ku xiran tahay doorashooyinka sidaan maqlayo wax walow kasta waa u diyaar way way tan tan xisbiyada xisbiyada xisbiyada xisbiyada hadda waa konton iyo afar waxaan umalayn waa konton iyo toddobaan umalaynaya malaa samaneeyo kalena waa soo socdaan ama labaatan baa imaan doona laakiin waa isku diirdiiraya komishanaa bilowdan hadda waxaana jiro threshold loogu talagaloo layidhi inta baarlamaanka soo geli doontaa haddayse waxay ahayd waa inay boqolkii toddoba ayaa lagu soo qoray sharciga laakiin hadda xisbiyadu waxay ku taliyeen inay intaas ka yaraato u k oo kale boqolkii shan wixii gaadha ama afar baan umalaynaya wixii gaadha ayaa maxay ahayte gala baarlamaanka marka taana haddii hoos loo dhigo xisbi sagaal iyo toban helay cod haddii masalan toddoba tahay waa khasaare inuu inuu in in laga reebo sagaal iyo toban qof hel xisbi helay marka xisbiyadu way isku dirdiri doonaan kolishano xooglaa bilaaban doona hadday xitaa toban kolishan noqoto ama toban xisbi ay noqdaan sil waa okay wey waa inaynu inagu tallaaba oday baa laga soo gudbay koob iyo konton iyo oday baa la galay waa inan tallaabada kale laga baqana hore loo socdaa si wadanku uu hore u socdo waay xalimayari xisbiyadu rasmi may noqdeen weli maxaa laga doonaya maxaa dhiman n n n xisbiyada foozi siday sheegtay waa xisbiyada hadda waa tiro badan yihiin konton iyo todoba haynaa kuwo kalena way kusoo dirsoomayaan wadankao dhanayna ka kala socdaan oo hal qabiil keliya mawato hal gobolna kama socdaan waxa waaye waa wadankao dhan qof kasta uu keensaday xisbi noqdo sharcigaan u masaabaxayo in uu xisbi qofka uu samaysan karo la dooran karo lana lana dooran karo laakiin shuruudaa jira ay kala heeli doono xisbiga inuu sagaal gobol iska soo furo inuu toban kun oo cod bixiyo leeyahay oo laga ko laga controli doono tobankaas oo kun oo kale trash holkana waa reegi doontaa iyadana xisbiga intaas kursi aan helin iska hari doonaa midda kalena xisbiyadu hadda waa isku buurbuurayaan oo hadda xisbi xisbi waxay afar xisbiya oo sukasta waxaa jirta coalition samaatika kuwo kalena saasay socon doonaan midda kaleeto caqabadahan tirada badan oo naloo halhalaynayo waa sharciga doorashada sharciga doorashadaa sheegaya nooca doorashada sharciga doorashadaa sheegayo habka doorashada sharciga doorashadaa sheegayo muxuu ahaa qabi qabiilka iyo siduu noqonayo iyo sidii loo dooranayo sharciga doorashadaa sheegayo madaxweyne mee sharcigaa soo dooranaya mase waxaa soo dooranayo baarlamaanka sharciga doorashadaa sheegaya baarlamaanka aqalka sare siduu noqonaa waxa dhan oo lagu halhalaynaya oo maanta dhan caqabada caqabada caqabada lagu dhahay waa sharciga doorashooyinka waay waaya xalima marka haddii marka sharciga doorashadu saa muhiim u yahay baarlamaankan hadda jira saddexdii sano ayuu madaxa ayaa u buuxsamaysa ya yaa ka gaabiyey ahayd inay inay dhammaystiraan la meel mariyo maxaa looga bilaabi waayey loo meel mari waayo sanadkii ugu horreeyay sharciga doorashada sharciga doorashada diyaarintiisa waxaa la bilaabay two thousand anaka two thousand fifteen july aa nala sameeyey maalmihii ku-xiga guddigaa loo sameeyey yaa ma ay soconin marba tartiib marba tartiib hadduu soo markaanuu soo gaari waa garta laakiin yaa ka mas-uula yaa ka mas-uula yaa ka mas-uula inuu saa u daaco yaa ka mas-uula ya aniga haddi su-aal aniga aniga uma ahayn ilaaliyaha sharciga doorashooyinka yaa ka mas-uula iyo yaa ilaalinayo iyo yaa sameynayo ciddi ka mas-uula waa waa la garan karaa waa la weydiin karaa rosooska intaas soo gaaray oo keenay alxamdulilah hadda waa la keenay markii la keenana waxay tahay in laga soo heshiiyey in loo furo siyaasiyiinta loo furo madaxda dowlad goboleedyada loo furo la arko lagu soo heshiiyey waaya waaya waad qodobada mahadsan badan tahay uu tirinaayo cabdirasaaq oo ah cabdirashiid oo ah sharciga muxuu aha muwaadinka sharciga kan sharciga kan kulli waxaa waaye tallaabooyinkaas oo dhan waan marnay mid kasta wixii iga aadanaana waa sameynay sida looga gudbi karo iyo sida loo isticmaali karo iyo sida looga maarmi karo iyo sidaan looga maarmi karo kulli saddex sano ka hore ahayd waxa aan ka shaqeynayno ahayd waaya cabdirashiidaan siinaya horta aniga bismillah aniga horta gabdhahan walaalahay inaan hadda ayaga lada ayaga inaan u shaqaynayo la jira anigu u qabay oo siyaasiyiinta weli ishor fadhida waan culeyska ku hayaa maahan ayaga technical aspectgoodana aniga kama soo horjeedo guud ahaanna hal qof iyo hal hal cod in la gaaro waaba rabnaa hadda haddii ay hal malyan oo qof codayaan anagana wax fiican baan u arkaa proportional representationkana wax xunba ma ahan oo optionada aan soo bandhignay isaga ugu horrey marka horta walaalahay aniga horta khaladiisa iga fahmin aniga siyaasiyiinta isbaarada u taallo waan waxaan leeyahay ha laga heshiiyo maxaa la yidhaahdaa sidii dalka doorasha uga dhici lahayd ayaga laftigoodana xaliim waxay u baahan tahay iyadoo raalliya inay daashay afar sano shaqeynaysa halgamaysa oo ognahay marka in madaxweynaha cidanaysa hadayta waxaa tiri dastuurka lama baahna wax alla wixii hadda xeerkan haddii hadda xeer hab lagu heshiiyo ama shacab ha doortaan ama aqalka sare iyo aqalka hoose madaxweyne ha doortaan haddii lagu heshiiyo waa in dastuurka la dhexgeliyo oo dastuurka baa dal kasta ugu qoran sida madaxweynihiisa loo doorto hadda habbaana ugu qoran haddii habkaas la bedelahayo oo hab cusub aan qadanayno oo xeerkan lagu soo heshiiyo waa in doorashada lasoo dhexgeliyo nimankii xeerkan inay ka heshiiyaa la rabay ilaa doorashadu cirka ka dhici maysa xaliba waa inay boosaaso ka dhacdo oo inay garoobo ka dhacdo oo waa inay gaalkacyo ka dhacdo oo waa inay baydhabo ka dhacdo waa inay- doorashada ha lagu heshiiso kuma dhawo sharciga doorashada ha lagu soo heshiiso kuma lihi wax yar sug wax yar sug Xa- xalimo xalimo ha dhammaysta wax yar sug walaal please wax yar sug ha dhammaysta
xalima ama doo- doorashada niyadsa- niyadsamadaada kuma imaan karto doorashadan magaalooyin ay ka dhacdaa loo baahan yahay magaalooyinkan dad baa ka taliya dalkan soomaaliya beelo weeye four point five kan aad caayaysaan maanta oo dhan oo ku kacsan tihiin labaatan sanaa looga soo gudbay beelahan hadda aad leedihiin soddon abaayadii ay leedahay foosiga ay leedahay saddex iyo toban beelood baan baarlamaan ku jirin habkan aad wadaan haddii lagu dhaqmo oo aad wadaan waxaa dhici karta soddon iyo saddex kale inay baarlamaanka soo geli waayaan marka idinka mas-uulka ma ahin dadka inaad khasabtaan dalkan waxaa u miyir qabi jiray gabdhaha hadda raggaasaa weerarka soo gaarsiiyey siyaasiyiinta weerarka soo gaarsiiyey gabdhaha noo miyir qabi jiray walaalayaalow macnaha aan runta usoo daadega wax kastoo aad gadaysaanna weakness ku jira ha daboolinina arrimaha adinka ina eedeeda lahayn eedeeda ha xambaaranina siyaasiyiinta is haysana mid ha u xaglinaaso baydha baa lagu soo heshiiyey barabursmata prestation dad badan ba waxay leeyihin kuma aana soo heshiiyen marka adinka banaanka bahasan ka maybe foosiyaha ka doodo meel ha bixido waa siyaasiyiin oo xisbi leh laakiin adiga dhexdhexaad baa tahay marka proportional representation baa baydhabo looga soo heshiiya dalkan ku codeynaya hor taas xalimayari uma taal inay tiraahdo oo ku adkaysato sababtoo siyaasiyiin ishaysatay koox la jirsanaysaa wax gooriyeyna gadaysaa taasna hadood ka taagan tahay lagama heshiin waaye fosia fosia fosiyiis waxaa jeeda hadda waxooga waxa weeye matter communication hadda annaga sidaan hayno waa lagu heshiiyey laakiin waxbaa lagaga daray kismaayo oo waxbaa laga bedelay taas horta waa wa recorded laakiin haddii aan xitaa laga heshiinin danta ummadda in la ega weeyaan wada hadal bay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo madaxdooda iyo in ay is arkaan guddiyadan ama ka baarlamaanka laga saaray ama maxay haysay electoral commissionka qoladan xaliimo yasiinkeeda amaba hataa yani hadiina la heli karo xitaa dad kale si la laysa hor fadhiisto laysaga qanciyo war xageena ujeednaa ummadan ma u talinaa aayaha dalkan ma laga taliya waxani waa wadahadal aan wadahadalna waa aan heshiina waa laga heshiin karaa wax dhibaato meesha ma yaalaan dadkuna ma aha al siyaasada oo dhowr qof isku haystaa iyo iyo iyo magaranaysaa qab waa qabkii ragga intaas weeye waxaa laysku hayaa meesha wax kale ma yaalaan tanaasulna waa loo baahan yahay haddii jubbaland wax ka cabanayso waa in loo tanaasulaa isleeda haddii jubbaland wax ka cabanayso haddii south west ka cabanayso waa in qolo walba waxay ka cabanayso la isla eegaa tanaasul la sameeyaa waxana lix bilood xitaa waa lagu soo afshari karaa waayo xalima yari jawaabtaada aniga waa mahadsantaha haarun jawaabteeda waxa waaye horta hore khaliima waa guddoomiyaha guddiga doorashada arrimaha tedilka ayka ahayna ka shaqeysaa hawada dhanna intaan hadlaayo hal marna ma dhihin doorashada noocaasay noqonaysaa haddana kuma lihi doorashada noocaasay noqonaysaa doorashada nooca ay noqonayso waxaa noo soo sheegaya sharciga doorashada sharciga doorashadana waa inay madaxda qaranka iyo siyaasiyiinta ay kasoo heshiiyaan oo laga heshiiya oo baarlamaanka la keena oo baarlamaanka ansixiya meeshaasaan taagana hadduu rabo proportional noqon karaa hadduu rabo four point five u noqon karaa waxaan na hagaayo oo aan ku shaqeynayna waa sharciga doorashada hadalkeydina gadaal waa loogu noqon karaa hal mar oo aan dhahay doorashada waxay noqonaya proportional hal maraa ka jirta oo tiri sidee dadka ay isu dooranayaan hadday proportional noqoto sidaas iyo sidaas isu dooranayaan aanle waa in hadday proportional noqoto wadamada dagaalada ka dhaceen nidaamka ugu fiican oo oo loo qabtay waxa waaye sida aan baranay waa proportional laakiin annakana kuma xirna guddiga kuma xirna waxay ku xiran tahay sharciga doorashooyinka waxay kusoo qortaan siyaasiyiinta dalka hogaaminaysa wa waaya waayahay cabdirashiid waxaan kusiinayaa soddon second ka bacdi xamsa aan kusoo gabagabeynaya waad mahadsan tahay ma kala fogin walaashay aniga waxaan qabaa in four point five laga guurana waa ila fiican tahay laakiin waxaan qabaa marka laga guurayo iyadoo indhuhu fax yihiin oo meesha loo guurahayaan laga warqabo in loo guuro madaxweynaha sida loo loo dooranayaa ku qoran dastuurka guddigan ay walaashay guddoomiyaha u tahay eed haba yaraatee ma qaba bal ammaan baan u hayaa eedda siyaasiyiintaan u hayaa hadday hadda heshiin oo galmudugana ay furfurnaato puntland iyo jubbaland ay maqan yihiin south western ay four point five rabto doorashaan qabanayna wax kasta waa toosan yihiin iyo hadda lasoo afjarayaana ila leeyahay waa soo dhaweynaa ilaahay runa ka dhigo markaasna ayadoo aan four point five ahayn aan aan ahayn oo qof iyo cod loo gudbana aada baan u taageersanahay marka isku wax baan sheegayna laakiin daaqado kala duwan baan kasoo fiirinaya waan isleeyahay waaya xams hadalka ugu dambeya aan kusiiyo macruuf macruuf macruuf waxyar waxaan ku leeyahay sharci doorasho oon la helin doorasho lama qaban karo anaa hadda ku dhahaay igama aadan maqlin sharci doorasho ma jiro doorashaan qabanaa sharci doorasho waa in la helaa waana inay ku heshiiyaan puntland jubbaland galmudug south west kulli qayb qaybaha naloo qeybiyey waa inay ku heshiiyaan waaya waaya xalima waad mahadsan tahay marka qodobkaa waad cadays xamsaan siinaya hadalka ugu dambeeya haarun waxba iskuma dideen dhammaantay waxaan qiraynaa in wax la qabtay waxaan qiraynaa inay caqabada badan ay jiraan oo uu kamid yahay sharciga doorashooyin keliya haddaan soo qaadno sharciga doorashooyinka wuxuu talagalayaa dastuur dastuurka haddii dib loogu noqdo nafsigu dowlad goboleedyadu waxay tirsanayaan in aysan qeyb ka ahayn qeyb yani oo oo masalan tusaale ahaan guddigan oo oo oo technicalka ee dastuurka loogu talagalay icnic la yidhahdo guddiga ee dastuurka qoraya ee ma dastuurku ka fiirayo inaynan ku lahayn saa darteed inaynan baati ka ahayn xataa waxa socdoo dhan bay dowladadu sheeganayaan marka haddii sharcigi lagu degan yahay had- oo laisugu degan yahay haddii dastuurkii laisugu degan yahay waxaad moodaa inay u baahan tahay meeshuu cabdirashiid uu aada ugu soo celcelinayo oo ah in la heshiiyo inay laga maarmaan tahay kulligana waan karsanaya inay caqaba jiraan waana laga gudbi karaa laakiin waxaa ka saba in siyaasadda laga heshiiyo si loo dhaqaaqo waddankeenana siyaasad unba halkaa la geysay siyaasad unba khilaaf siyaasadeed unbaana mushkiladda ugu weyn ay tahay ilaa haddana waxaad moodaa mid muuqo inuu yahay ilaa laga heshiiyana waxay la tahay inay adkaanayso hawlahan kale in la qabto guddigana waan ammaanayaa wax aada u weyn bay qabteen runtii wayna ku mahadsan yihin waayo hal su-aal baan weydiinayaa xalimyari Eh, su-aasha- su-aashaas waxa weeyaan hanaanka doorashadu wuxuu aada ugu soo tiirsanaa odayaasha dhaqanka dhowaanahan ugu dambeeyeyna al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday odayaashii dhaqanka degaanadooday ugu yeedheen howlihii aad ku jirteen waad ka baxaysaan bay dhaheen mucaahadooyin bay qaarkood la soo galeen sida ay maamul goboleedyadu sheegeen bal arrintaa ka hadal iyo haddii ay jiraan eh, wax saameyn eeda ku yeelanayso ama si aad uga hortegaysaan aba waa mahadsan tahay hanaanka doorashada ee aan u soconno odayaasha dhaqanka meel kamaba socono. odayaasha dhaqanka kheyr allaha siiyo een, een, een, shaqo fiican ay soo qabteen waa lagu soo gudbay maanta een, een, een, inaan ka hadalnaba doorasho qof iyo cod oo moro u soconno ayagaan kusoo gaarnay reerka meelay soo gaarsiiyeen meeshaas in laga wada waayo marka oo hadda kadib siyaasadii odayaasha iyo iyo- iyo inaysan isu soo gelin ee doorasha nooc ay ahayd annaga waxa aan samayn jirnay doorasho ma ahayn doorashayaan la dhihin waxay ahayd selection xulasho ama xulashadaan weligeed ku jiraynaa oo odayaashii oo hadda aabad u jeediinba in muxuu ahaaye in al-shabaab inay wacdeen oo direction isla soo siiyey een, ay jirto aan ku jiraynaa xulashadaas ama adduunkaan la mid noqonaynaa dad adduunka la jaan qaadi karaan noqonaynaaho doorashaan aadaynaa doorasho markii la aadana oday ma soo galo
barnaamijkii faaqidaaduna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yeri guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka daraasaadka heritage iyo xamse cabdi barre guddoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal idaacaddii fiidnimo oo toos idinka imanaysay eh, v o eda toos idinka imanaysay washington ayaad degeysanayseen bal iminkana xasan aadan samatar iyo heestan ilaa dhegeysta
hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midowda waxaa jiin laba milkiyey bilaa lahaa caashaqada hadduu guur magac lahaa macniyo quruxdii lahaa milkiyo hidanaa lahaa jacaylu midowda waxaa tii laba mulkiyey bilaalaha caashaqada waxaa marageeda furay mamuska idin doriyo hurtida suugaan la xulay waxaa marageeda furay mamuska idin doriyo murtida suugaan la xulay waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran waxaa mudateen aroos meeqaan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran
kamacaan ee xasanaadan samatar heestii miira la-aanu intaasii ku dhaafna cabdixafiid haye intaas ayaynu kusoo gabagabaynayna idaacaddeennii falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixaafid ayaana idila socodsiinaya tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno haddii ilaha idmo sidaas iyo nabadgelyo
عاملتين كالبعل اسكيسي مقابسين مصريو موت ربانو مولون عيبا أدون مدر راحة بدن وما شان رمد معاه وحاملتين كالقال اسكيسي مقابسين مصريو موت ربانو مولون عيبا أدون مدر راحة بدن